alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee soo soomanaa bishii ramadaan caawana ay soo gabagabowday waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak kulla caamin wa antum bikhayr dhammaantiin soomaaliya meel kastoo aada joogtaan nabad ku ciida sanadkan sanadkiisana waxaan rajaynaynaa annaga oo nabaddu intaa nooga ballaaran tahay dowladdu ay noo sii hana qaaday dadka soomaaliyeedna xanuunada badan oo ay qabaan in badan oo ka mid ay ka daawoobeen in ilaahay idankiisa aan soomi doono oon sidoo kale intaan ducaysanno ayaduna aan ka sii socon doono haddii allayidhaah waxaan ilaahay ka baryayaa soonkiinnii iyo zakadaad bixiseenba in ilaahay dhammaan dadka soomaaliyeed uu ka aqbalo kii caafimaad u baahanna ilaahay u caafimaad siiyo kii dhibaato kale kas dhibaato kale ay haysana ilaahay inuu ka qaado intaas markaan hambalyadii ciidda iyo ducadeedii aan uga soo gudbo dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan walaa waxaan nabad aanan ku helin oo dowladnimo ah oon heli karno ma jirto inaan nabad helno inaan dowladnimo helno inaan karaamo yeelanno intaba waxay nooga xiran tahay inaan dowladda federaalka ah aan xoojinno oo dalkao dhanna ay mas-uuliyaddiisa qaado xanuunka dad badan oo soomaaliya ay gocanayaan waa garan karaa xusuusta murugada leh ee horay u soo martay dadka soomaalida ah waan garanayaa dhibaatooyinka dadka qaarkiis dowladnimada ay horay ugala soo kulmeen waan garanayaa cabsida maanta dad badan oo soomaaliyeed dowladnimada iyo ama wax idin dhintaa ay qabaanna aad iyo aad ayaan u garanayaa haddana intaasoo dhan kadib waddo aan ahayn inaan dowlad yeelanno nooma fura wax kasta oo fududaynaya inaan dowlad yeelannana dalkeenna wuu leeyahay marka waxaan leeyahay aan dul qaadanno dowladnimadu qiimiay u baahan tahay qiimaha ay u baahan tahay aan bixinno dulqaaday u baahan tahay dulqaadkay u baahan tahay aan la nimaado dalkana aan u yeelno dowlad dowladda federaalka ah ee anigu madaxweynahan ka ahay cid soomaaliya oo ay duulimaad ku tahay ma jirto cid soomaaliya oo danaheeda ka soo horjeeda ma jirto cid soomaaliya oo aanay wanaag iyo horumar iyo deganaanshiyo iyo nabad aanay la jecleen ma jirto laakiin inaan dalkii iyo dadkii dib isugu soo celinno oon dowlad mid ah u yeelno oo dadkeennu waxa ay mudan yihiin oo ah midnimo iyo deganaanshiyo ay helaan waxay u baahan tahay qiimi badan waxay u baahan tahay dulqaad badan waxay u baahan tahay mar walba dhinaca wanaagsan iyo saadaasha wanaagsan inaan ka eegno wax badan baa noo qabsoomay muddooyinkii lasoo dhaafay haddana wax badan oo kale oo noo qabsoomi doona ayaa jira ilaahay idankiis laakiin waxay nooga baahanyahin inaan ka wada shaqeyno mar kale waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ku ciida nabad iyo bashbash iyo barwaaqo sanadkan sanadkiisana dalkoo nabada oo dowlad shaqaynaysa leh ilaahay hana gaarsiiyo aad iyo aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu